soo martay kadib n g o yo yaryara soo maray oo noocyo kala gedisan ah muddo lix sano waxaa joogtay hay-adda msf maantana waxaa ka howlgasha hay-adda qadarka rasmi waxaan dhihi karaa waktiga ugu fiicnaa oo isbitaalka shaqo fiican uu qabto inkastoo ay weli kala dhiman tahay laakiin inay maanta tahay ka hor ma dhicin in laba dhaktar hal mar ay ka wada howlgasho ma dhicin laa dhamaystiran inuu ka shaqeeyo ma dhicin isma sidaan oo kale inuu isbitaalka marka waa ilaahay maadiis intaas waxaan sii rajaynaynana waa in oo isbitaalka qaydihiisa kale la dhamaystiro oo qaliinna la helo dakaatiir intaan ka badan oo specialistan la helo waana arrinta ay taas kusoo socoto xiriirkaasoo uu ka dhexeeyo yani hay-adda qadarka rasanka o i c ururka iskaashiga islaamka wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha guuqaha maamulada gobolka iyo degmooyinka guddiga caafimaadka isbitaalka marka waxaan kusii soconnaa qaab rajo oo isbitaalka khan uu ka fiicnaan doono inkastoo hay-adi kaligeeda aysan buuxin karin waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan waxyaabo kale oo extraka isbitaalka oo baahi weyn u ahaan jiro sida wadooyinka soo galo waxaa jiri doono ambalac oo hadda isbitaalka aanan haysanin wuxuu kaloo isbitaalku u baahan yahay koronto oo kale waxaa dhici karta inuu isbitaalka asaga bixiyo haddii la heli karo yani qaybaha korontada degmada bixis waxa ay ku caawiyaan ugu yaraan xafiisyada hataa waxaan ka sugayn waxa waaye dhinaca kale iskaashi oo dhinaca nabadgelyada isbitaalka